galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab sabti ah bisha noofembar waa lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya haaruun macruuf iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a qarax ay ugu yaraan labaatan qof ku dhinteen oo maanta ka dhacay suuqa beerta degmada waaberi ee magaalada muqdisho runtii meeshaan waxaa ka dhacday masiibo qaran waxaan leeyahay waxaan gacanteeda aan ku qaaday anigoo ah macalin muuse meed gaaray ilaa iyo toddoba iyo toban halka dhaawaca ay gaarayeen soddon iyo toddobo oo runtii aniga oo macalin muusaha gacanteeda aan ku qaaday oo aan saaray hoomey
sidoo kale waxaan idiin haynaa somalilan oo sheegtay inay gobollo ka mid ah ay ka dabargoysay dhaqanka gudniinka fircooniga ah guud ahaan somalilanna uu yaraaday inkastoo aad muddo muddooyinka u dambeeyey sannadihii u dambeeyey inuu sanadba sanadka dambe si yaraanayo sannadkan intaannu hellay way ka yartahay intii sannadkii hore taallay iyo gudniinka fircooniga ah oo meelaha dadku iminka aad mooddo inuu soo yaraanayo meelaha qaarkoodna aad mooddo in la joojiyeyba
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida ugu yaraan labaatan qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen qarax gaari oo maanta ka dhacay bartamaha suuqa beerta ee degmada waaberi magaalada muqdisho qaraxan ayaa ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay halka laga gala suuqa oo ah suuq ciriiri ah oo lagu iibiyo khudaarta saraakiisha dowladda iyo goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in khasaaraha tirooyin kala duwan hase yeeshee qaar ka mid ah wariyaasha v o ed oo halkaasi tegay ayaa sheegay inay indhahooda ku arkeen meydka ilaa labaatan qof sidoo kale qaar ka mid a saraakiisha amniga oo v o ed oo la xidhiidha ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen ninkii watay gaari gaariga qarxay oo la tuunsan yahay inuu isagu ulakac halkaasi u dhigay waxay sheegeen inuu isagu laftiisu uu qaraxa ku dhaawacmay madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la hadlay warbaahinta dowladda qaraxa kadib ayaa cambaarayay weerarka isagoo ku ammaanay laamaha ammaanka inay gacanta kusoo dhigeen dhagarqabihii weerarkaasi fuliyey sida hadalka loo dhigay wixii faahfaahin ee la xiriira qaraxaas goordhow ayaad dhagaysan doontaa hogaamiyihii hore ee shuuciga ahaa ee dalka kuuba fidal castro ayaa geeriyooday sida laga baahiyey telefishinka dalkaas waxaana haatan ay da'diisu ahayd sagaashan jir ilaa haatan lama shaacinin sababta keentay geeridiisa fidal castro ayaa soo xukumayay dalka kuuba isaga oo ahaa ra-iisul wasaare intii u dhexaysay iyo kontonkii ilaa iyo todobaatankii kadibna wuxuu noqday madaxweyne laga soo bilaabo iyo todobaatankii ilaa laba kun iyo sideed fidal castro oo lagu naanaysi jiray haliyey daacad u ah hantiwadaagga islamarkaana kasoo horjeeda nidaamka gumaysiga ayaa ahaa xogayaha koowaad ee xisbiga shuuciga dalka kuuba intii u dhexaysay ilaa
dadka reer kuuba ayaa waddooyinka isugu soo baxay si ay uga murugoodaan hogaamiye kacaanka dalkaasi fidel castro dad badan ayaa oo waddankaasi ku nool waxa uu ahaa hogaamiyaha keliya ee ay la soo kareen iyaga iyo waalidiintood dhimashada ninka ay dadka reer kuuba u yaqaaneen el comandante ama taliya oo mararka qaarkoodna ay kusoo gaabinayeen magaciidiisa fidel waxa uu waddankaasi muddada dheer uuga soo talinayay ay uga dhigan tahay haatan inuu abuurmay faaruq mid ka mid ardayda jaamacadda havaan oo lagu magacaabo sariel faldarspino ayaa sheegay inuu ahaa shaqsi dunida ka muuqda lagana jecel yahay wuxuuna sheegay inuu aada uga xun yahay dhimashadiisa dhinaca kalena magaalada miyaami ee gobolka florida dalkan maraykanka oo dhowr kilomitrun u jira xeebta dalka kuuba ayaa dadka asalkooda kasoo jeeda kuuba ay iyaguna dibadda u soo baxeen si ay ugu dabaaldegaan dhimashadiisa qaarkood ayaa sita calanka kuuba qaar waxay sameynayeen qoobka ciyaar kuwo kalena waxay la amakaagsanayeen in maalintan ay muddo dheer sugayeen ay ugu dambeyn timid gabriel morales oo afar iyo afartan jira kana shaqeeya arrimaha maaliyadda oo ay waalidkiis kasoo baxeen kasoo qaxeen kuuba ayaa sheegay in dhimashada castro ay tahay midaan la rumaysan karin carlos lobes ayaa isna sheegay u sheegay jariidadda miami herald inaysan u dabaaldegayn dhimashada shaksi balse ay u dabaaldegayaan dhimashada ideolojiya ama fikir madaxweynaha mexico enrique benyayeto ayaa bartiisa twitterka ku sheegay inuu aada uga murugooday geerida castro oo ku tilmaamay hogaamiyihii astaanta ee qarnigii labaatanaad hogaamiyihii hore ee wadanka sofiyeetka mikhail gorbajef ayaa isna ammaanay castro wuxuuna ku ammaanay inuu xoojiyo xiriirka ka dhexeeya dalkiisa iyo midowgii sofiyeti murashaxii hore ee xisbiga green bardy ee dalkan maraykanka jill stein ayaa haatan ururisay lacag gaadhaysa ilaa shan milyan oo dollar oo ay ugu tala gashay dib u tirinta codbixinta laga dhiibtay saddex gobol oo uu ku guulaystay donald trump bishan waxaana sidaas ay ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay barta ay internet ku leedahay shalay jimcihii waxayna sheegtay in haatan ay gacanta ku hayso lacagta ku baxaysa dib u tirinta codadka gobolka wisconsin oo ay ahayd in la xereeyo shalay jimcihii iyo dib u tirinta codadka gobolka pennsylvania oo ay tahay in la xereeyo isniinta halka ay sheegtay in ay sii wadayso ururinta lacagaha loo baahan yahay si gobolka michigan isna dib loogu tiriyo islamarkaana la xereeyo codsiga dibu-tirinta ka hor maalinta arbacada qoraalkan lasoo dhigay barta stiin ayaa lagu sheegay in mashiinada lagu codeeyey ee gobolka wisconsin ay yihiin kuwo si weyn ugu nugul in la jabsado ama loo isticmaalo barnaamijyo wax ka bedeli kara natiijada stiin ayaa wax badan ka faa'iideyn stiin aan ku celiya halkaas stiin ayaan wax badan ka faa'iideyn xataa haddii natiijada soo baxda ay guul ka hesho sababtoo ah hore waxay ugu guulaysatay hal boqolkiiba tirada guud ee dadka codeeyay ee dalkan maraykanka hase ahaatee qoraalkeeda ay soo dhigtay bogga ay ku leedahay internetka ayay ku sheegtay in dibu tirintan aanay uga jeedin in ay ugu xagliso hillary clinton galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad si toosa nogala socotaan sidii aad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan labaatan qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen qarax gaadhi oo maanta ka dhacay bartamaha suuqa beerta ee degmada waaberi ee magaalada muqdisho qaraxan ayaa ka dhashay gaadhi walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay halka laga galo suuqa oo ah suuq cidhiidhi badan oo lagu iibiyo khudaarta wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo tegey suuqaas qaraxa kadib ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada muqdisho ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku geeriyootay inta la hubo in ka badan shan iyo labaatan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii duhurnimadii maanta gaari noociisu yahay minibas oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa lala eegtay suuqa beerta degmada waaberi ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa yimid kadib markii gaariga laga soo buuxiyey walxaha qarxa la dhigay bartamaha laamiga via liberia ee suuqa beerta kadibna rimuudka loo taabtay waxaana goobta ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed muuqaalka goobta ayaa durbabe isku beddelay qaraxa kadib meel aada u baaba'san waxaana waddada hareeraheeda iyo gudaha suuqaba warnaa meydad u badan dadkii suuqa ka ganacsanayay iyo kuwii usoo dukaamaysi tegey meydadka dadka ayaa ahaa kuwo go-go-an waxaana indhahaygu ay qabanayeen hilbo iyo xubno kale oo go-go-an oo laga soo qaaday meelo ka mid a suuqa qaraxu ka dhacay iyadoo dadkii masiibadan usoo gurmadayna ay ka muuqatay wejiyadooda qalqal iyo naxdin aada u fara badan macalin muuse macalin xasan waxa uu ka mid yahay dadkii ka agdhowaa goobta qaraxu ka dhacay waxaana uu v o a uga warramay inta uu ka og yahay khasaaraha uu qaraxu geystay runtii meeshaan waxaa ka dhacday masiibo qaran waxaan leeyahay waxaan gacanteeda aan ku qaaday anigoo ah macalin muuse meed gaaray ilaa iyo toddoba-iyo toban halka dhaawaca ay gaarayeen soddon iyo toddobo oo runtii aniga oo macalin muuseha gacanteeda aan ku qaaday oo aan saaray homey runtii waxyaabaha oo aan ka naxay waxa ugu weynaa ahaa qof oo saddex gobol kala noqday oo aan isku soo ururiyey madaxiisa iyo lugihiisa iyo xibintiisa dhexdaba dadka aan qaaday waxay iskugu jireen dumar iyo rag walow inta aan aad ku arkay u badnaayeen dumarka ismaaciil maxamuud shidane waa nin dhallinyaro ah oo isla maanta ku soo laabtay dalka islamarkaana qaraxan la kowsaday waxaana uu ka waramayaa waxyaabaha uu indhihiisa ku arkay aniga maalintii ugu horreysay oo waddanka aan imid iyo qaraxii igu horreeyay aan la kulmo waaye aan usoo gurmaday gurigayga agtiisa waaye saas ayaan ugu soo gurmaday inaan dhaawaca iyo dadka dhintay aan qaado ma- meeshaan masiibo weyn ayaa ka dhacday maanta waa suuqa marka ugu badnaa oo laga adeeganayo waqtigii qadada ayay ahayd aada xamaasadiisa iyo baabuurta iyo dadka u badnaayeen waa waqti loogu talagalay oo dadka ay u badan yihiin hooyooyin lugihii ka gogo'ay madaxii ka go'ay gacmihii ka go'ay ayaa la qaadi waayay Me- meydkii dhaawacina waa isku darsoomeen dadka muuqaalkoodu sida u ekaa ma laga sheekayn karo waxaan ka sheekayn kara maaha waa maalintii ugu horreysay oo waddanka aan imaado oo aan masiibo noocaan oo kale la kulmo waa dadkii waa u jeedin jiingadaha iyo si iskugu dhegan yihiin aa aragteen dadkiina waa isdhex galeen badarkii dadkiina waa la kala saari waayey lugub iyo gacanba marba meelaan ka soo qaadnay dadka waa isku waa isku keeni weynay qofkii lugta ka go'day ma naqaano qofkii gacanta ka go'day ma naqaano gudoomiyaha degmada waaberi xuseen axmed culusow ayaa sheegay in daqiiqado ka hor inta aanu qaraxu dhicin uu waddadaasi maray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana uu si kooban iiga warramay baaxadda khasaaraha uu geystay qaraxa inta uu ka og yahay Ee, xasikaafi ilaa hadda inta aan ka warhayno sidii ay sheegeen ee, dadka amniga ee, ilaa iyo saddex iyo toban dhimasha iyo labaatan miya dhaawaca walaa meeshan iyo khasaaro badanaa ka dhacday oo maxaa la yidhaha xilli dadku ay adeegayanay ahayd oo xilliyadii suuqa loo adeeganayay marka welina ee, gacantaa lagula jira oo warku dhaawacay dhimashadu intaan waan ka badan karaan burburaa jiro oo dadku inay ku hoos jiraan laga yaabo marka weli war saxa ma hayno laakiin inta aan hadda la qaaday ee la hubaa intaas ah intaasna waan ka badan karaan waxaan maqlay in la qabtay ninkii qaraxa geystay sida ay warku nagu soo gaareen ciidamada b sta oo meesha een, een, saaka waddada ka xira madaxweynaha maraya meesha ninka gaariga meesha soo dhigay ka qaaday dheen intii warwareysanayeen qarxiyaa dhacay ninkii inuu ordo isku dayey waa waa la soo qabtay waa lagu guulaystay xataa ninkii qabanaya birow madaxa uga dhuftay ee, ugu dambeyntiina waa la soo qabtay ee, amnigaana la wariyay oo gacanta ku haya shacabka degmada waa beri waxaan leeyahay een, waxaan waa wixii weligood dhici jiray een, waxaan idinka rajeynaya inaad hore u socotaan aad ku niyad jebinaha oo sida aad amniga ula shaqey jirteen ood usoo sheegi jirteen dadka fal- falxumada kuwada degmada aad noola shaqaysaan een, intii dhimatana allah u naxariista inta dhaawacana waxaan u rajeynaya inay soo bogsoodaan haddii ilaha yidhaaha ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xaqiijiyey in la qabtay ninkii ka dambeeyey qaraxii maanta ka dhacay suuqa beerta ee degmada waaberi waxaana uu madaxweynuhu hadalkan ka sheegay xaflad uu xarigga uga jarayey xarunta labaad ee kulliyadda sayniska iyo tiknolojiyadda ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed يعني maanta waxaan aad maqlaysaan baabuur qarax oo ayadoo ciidamada amniga hal sida ii sheegay ciidamada amniga ayagoo raacdayn way ka daba carareen inuu magacsan karin dadku akuu qarax dabaalkii wada weliba wuxuu isku dayay baabuurka inta qarxiyo dadku lahay asagoo inuu baxsado asagoo nooraa la soo qabtay hadda waa la raacay waxaase markaasi saakay markii baabuurka loo soo dhiibaayay janno inuu raagsanayo baabuurka soo wata bal eeg inta yacni maskaxda bini aadamka la la qalluuci karo barashada diinta oo naga na na- nagu yar ama si khaldanna loogu sheegay qaarkeed ma aha dhammaanteed culimmada dadaal badanay ku jirtaa macallimiintu dadaal badanay ku jiraan hooyada iyo aabbaha guriga joogay qof walba inta dadaalkeeda karaamkeeda ku jirtaa wiilasheenna iyo gabdhaheenna yaryarkaa in waxa saxda iyo waddada saxda loo sheego laakiin afar dhib badan oo lagu dhex jirto oo qalloocatay ayagu maskaxdiina ka waxaysatay waa nooc cudurrada dadka ku dhaca ka mid ahe waxa maanta jira eh yaa muxuu ahay dhibkaa geysanaya inta badan magaalada muqdisho ayaa waxaa ku soo noqnoqda qaraxyada noocan oo kale ah waxaana dhibaatada ugu ba-an oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeedba ay ka soo gaaraan dadka shacabka ee aan iyagu waxba galabsan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
xukuumadda somalilan ayaa ku dhawaaqday in deegaano ka mida gobolada somalilan laga dabar jaray habdhaqanno meel ka dhac ku ah xuquuqda aadanaha oo ka mid yahay gudniinka fircooniga wasiirka qoyska iyo arrimaha bulshada cumar sheekh maxamed faarax oo maanta hargeysa kaga dhawaaqay bilowga ololaha lix iyo tobanka maalmood ee wacyigelinta joojinta xadgudubyada ilaalinta xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale sheegay in shuruucdii arrimahaasi la xidhiidhay ay dhowaan soo baxayaan wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariyo oo wasiirka ka waraystay ku waraystay hargeysa ayaa ugu horreyn weydiiyey ujeedada ololahan
Ah, furitaanka lix iyo tobanka cishaa ee maanta aanu bilaabano waxa weeye een, barnaamij aan ku wacyigelinayno tacadiga ka dhinaca ah dumarka kaas oo laamo badan yeelanaya oo ay ka mid tahay ta nolosha ta wada noolaashaha ta ay ka mid tahay kufsiga ta ay ka mid tahay gudniinka fircooniga ah waxaa kaloo isna dhex daba socda caruurta ku soo dhalata curyaanimada kusoo dhasha xagga maskaxda waxaa kaloo maanta aanu eh, furanaa oo isna dhinac socda waxa weeye wacyigelin ku saabsan xuquuqal insaanka gaar ahaan dadkaas naafada ah iyo dumarka ololaha wacyigelinta joojinta dhammaanta cadiyada ka dhanka intaad sheegtay iyo xuquuqda aadamahaba ee maanta aad bilaabaysaan tallaabo noocmaaba qaadaysaan tallaabooyinka aanu qaadano waxa weeye waxaa ka mid ah kuwa kufsiga ah ee ka dhanka ah haweenka ama magaalo ha joogto ama miyi ha joogto inkastoo aad muddo muddooyinkii u dambeeyey sanadihii u dambeeyey inuu sanadba sanad ka dambe sii yaraanayo oo aan riboor badan oo caynkaas sanadkan intaanu helay way ka yartaa intii sanadkii hore taalay iyo gudniinka fircooniga ah oo meelaha dadku iminka aad moodo inuu soo yaraanayo meelaha qaarkoodna aad moodo in la joojiyeyba waxaa lanoo soo raboorgaraynayaa tuulooyin ka mid ah gobolka togdheer in guud ahaanba ay joojeen waayo wasiir taad sheegtay tusaalaan kufsiga oo kale markaad isbarbar dhigto riboodada ama warbixinada helaysaan sanadkii hore iyo sanadkan tira ahaan intees dhintay tir ahaan sanadkii hore iyo sanadkan sanadkan waxaad moodaa boqolkiiba konton inisdhimaan intii sanadkii hore riboorkiisa iyo sanadkan intaanu hayno inuu boqolkiiba konton iyo lixdan isdhimay waana la hayaa miyiyo magaalaba intii intii intii ka dhacday arinta gudniinka fircooniga ee laga joojiyey goboladaad sheegtay togdheer ka mid tahay deegaamadee ayaa joojiyey maxaase u suurtageliyay bay kula tahay waxaa suurtageliyay waxa weeye waci wacyigelintaas oo ay ka mid yihiin wacyigelinta culamaa u diinku iyo dadka aqoonta ule diinta inuu marka hore dee u hoosanay waxaan inuu wax diinta la xidhiidha u yahay laakiin ahayd dhaqan aan kasoo minguurinay faraacinadii degmooyinka iminka laga soo sheegay waxaa weeye tuulo laydhaho yirowe iyo tuulo laydhaho qoyta oo labaduba ay burco dhinacyada ka xigaan marka waxaan rajaynan ah dadku inaa inay ogaadaan inaanay arrintan ahayn arrin diinta la xidhiidha wasiir had iyo jeer marka laga hadlayo wacyigelimaha noocan ah ee la xidhiidha xuquuqda aadamaha iyo lix iyo tobankan maalmoodee maanta aad ku dhawaaqday bilaabaysaan had iyo jeer n g o yadu ama ururada aan dawliga ahayni waxay soo saaraan warbixino in wax laga qabta cidda ujeediyaanna waa dowladda idinku maxaa kaga duwantiin mar haddaa tiin dadkii la bidaya inaad idinku wax ka qabataan waxaan wacyigelin ahayn iyo inaad dadka wax u jeedisaan oo idiin banaani ma jirta wa way jirtaa waxa weeye dowladdu waxay ku leedahay muxuu ahaa qayb weyn bay ku leedahay qaybtaa weyna waxa weeye in shuruucdii iyo xeerarkii waxaan lagu xakameynayay ay soo saarto xeerashaasina maanta golaha wakiilada ayay hor yaallaan oon rajaynayno in labadan wiig ee soo socda gudahooda ay noogu baaskarayaan haddii la idhaaho sanadkii hore lix iyo tobankan maalmood markii lagu dhawaaqay wasiirka kaa horreeyay xafiiska aad joogta uu fadhiyey sidaasoo kale waxau sheegay in weli shuruucdu baarlamaanka hor yaallaan iyaga maxaa dib u haya wakti un bay hayd aduu qoraallahaas xitaa anaa lagu sameeyey dib aan ula noqonay culimaaddooyinkaan kula noqonay marka iminka waxaan rajaynaynaa haddii la idhaaho in labada wiigaa soo socda haddii laydhaa uu aan dhammaystiraa dabadaan kaga jiraa insha allah
wasiirka qoyska iyo arrimaha bulshada somalilan cumar sheekh maxamed faarax wuxuu hargeysa ugu warramayey wariyahayaga barkhad maxamuud kaari
dacwad ogaha magaalada baariis ee dalka faransiiska ayaa sheegay in la fashiliyey weerar argixiso oo laga fulin lahaa faransiiska islamarkaana shan qof oo loo soo xidhay arrintan ay ka amman qaadanayeen kooxda daacish ee ka talisa qaybo ka mid ah ciraaq iyo siriya wariyaha v o a lisa bryant ayaa kaga soo warramaysa ama kaga soo warramaya magaalada baariis in raggan la tuhumay ay qorsheynayeen inay weeraro ka geystaan bartilmaameedyo ku dhow baariis toddobaadka soo socda waa kan maxamed cabdi xasan oo inoo soo koobaya faransuwa molons oo ah dacwad ooge ku sugan magaalada baris ayaa warfidyaanka u sheegay in nimankaasi ay amara ka helayeen sarkaal ka tirsan ururka isis oo ku sugan goob ka mid ah ciraaq iyo suuriya fariimahan ay ku sheekaysanayeen ayaa la soo mariyey barnaamij kombyuutarka lagu sameeyo oo aan cid kala garan karin
dans un téléphone ainsi que dans l'ordinateur de Yassine B de capture waxa uu sheegay in nimanku ay qorsheynayeen in khamiista dambe ay weeraraan meel magaalada baris ka tirsan inkastoo bartilmaameedka saxda ahi uuna caddayn waxa uu sheegay in maamulku uu helay goobo baris ka tirsan oo lagu calaamadeeyey khariidada googleka amaba google map kaas oo shaashadda kombyuutar la helay ka dhex muuqday dacwadoogaha ayaa sheegay in goobaha la bartilmaameedsanayay ay ka mid ahaayeen xafiisyo ay leeyihiin booliisku waxaa kaloo bartilmaameedka ka mid ahaa xarumo uu leeyahay sirdoonka gudaha oo ku yaala magaalada baris iyo beerta loo damaashaadka taga ee disneyland oo duleedka baris ku taala dacwad oogey molins ayaa ragga la tuhmay ku sheegay afar dhalashada faransiiska haysta oo toddobaadkii hore lagu xidhay magaalada strasburg taasoo ku taalla bariga dalkaasi iyo nin shanaad oo u dhashay dalka morocco oo isna lagu xidhay magaalada maksey raggaas qaarkood wax diiwaana oo hore kama oolin xarumaha booliiska ciidamada faransiiska ayaa sheegay inay heleen waraaqo muujinaya in beeco amaba ballan ay la galeen ururka isis waxaa kale oo la sheegay in laga helay waxyaabo ay ku weyneynayaan inay shahiidnimo ku dhintaan Hicham E, d'origine marocaine, donc l'individu interpellé à Marseille, ayant quitté son pays pour émigrer au Portugal.
molins ayaa sheegay in laba ka mid a nimankaas ay bishii maarch ee sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii u socdaaleen xadka suuriya iyo turkiga iyaga oo sii maray dalka qubrus waxaa kale uu sheegay in ninka reer marookaysna laga shakisan yahay laga celiyey maruu doonayey inuu dalka turkiga galo molins ayaa sheegay in ciidamadu ay sidoo kale heleen hub iyo waxyaabo kale iyo weliba sharaxaad muujinaysa sida hub dheeraada loo iibsan karo molins ayaa sheegay in faransiisku uu la kulmay khatar weyn oo kaga imanaysa argagixiso dibadda ku soo tababaratay kadibna dalka dib ugu soo noqda oo weerara geysta faransiiska waxa uu ka mid yahay dalalka ugu horreeya ee dadka jihaadoonkahi ay bariga dhexe uga socdaalaan kuwaas oo hadda bilaabay inay dib u soo noqdaan dad ka badan laba boqol iyo soddon qof ayaa lagu dilay weerar isxigxigay oo ka dhacay faransiiska ilaa iyo horaantii laba kun iyo shan iyo tobankii dalkaas ayaa dhowaan xusay sanad guradii ka soo wareegtay weerarkii magaalada paris ka dhacay kaasoo ay ku dhinteen boqol iyo soddon qof aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobayey waa tahay dhegaystayaal haatanna waxaynu soo gaarnay xilligaanu idin soo gudbin jirnay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa soo diyaariyey ibraahim xasan daanduray iyo ismaaciil xuseen farjar
mar kale iyo barnaamijkeennii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha haye haye toddobaadkanna waxaa si wada jir idinku daadahaynaya ismaaciil xuseen farjar iyo ibraahim xasan daanduray dee anugu marti waan ku ahay barnaamijka oo adiga iyo falastiin baa inta badan baryahan ladinku bartay marti ma jirtee barnaamijkaad ka tirsatee barnaamijka ugu horreysa maadaa ku horreeya masaani kusimaan ka ahay barnaamijka waxaa laga yaaba marka ibraahim safar tabliiqa baxo baan inta badan kusumi jiray laakiin maanta kursigii falastiin baan fadhiya waraaqahana xagga sare waxaa laga yaabaa marar kala duwan lagu soo qoro ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan ayaan salaamayna maanta ayaamihor waxaan qaadi jiray salaanta daanduray maanta waxaan qaadi doonaa salaantii falastiin waraaqda ugu horreysa bal adigu inoo soo qabi ibraahim maya ismaaciil farjarna waa salaamanana ku soo qoraan waa bahda waxaad ka tirsan tahay hambalyada waa riseef faana warqaddan waxay naga soo gaartay aadan isaaq maxamed kusow iyo zahra aadan maxamed kusow iyo zakariya aadan maxamed kusow xane aadan kusow iyo xasan aadan kusow iyo mahad sheekh mad xasan berkan iyo waxay yidhaahdeen faadumo xasan ibraahim iyo malaag sheekh ibraahim iyo waxay yidhaahdeen cabdixamiid sheekh ibraahim aamino aadan cabdi nasteexo aadan maxamed isxaaq iyo maxamed gaas gaadiyow iyo ruweydo aadan maxamed isxaaq iyo waxay yidhaahdeen kowsar aadan isxaaq kusow iyo geniyow maxamed ibraahim iyo qamar xasan ibraahim iyo maslax xasan ibraahim cabdinaasir wadane iyo xasan nishow cabdi dhammaantoodna waxa ay kala joogaan muqdisho afgooye qardho yurkud iyo luq ganaane waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan aabe cabdifataax aadan maxamed isxaaq iyo hooyo xabiibo suufiyarow oo gabadh ugu dhalato bay yidhaahdeen yurkud gabadhaasina waxaa loo bixiyey sumeyo cabdifataax waxayna leeyihiin ducada idinka lee waaye waxaan leenahay sumeyo allah ka dhigatii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamiin aamiin ayaanu sii raacinaynaa tahniyad dhalasho ayaa gacanteeda ku jirta waraaqda ugu horeysa haddaan dhinacaygana ibraahimna soo qabto waa maxamuud yuusuf axmed iyo weliba ladane siciid qaloombi iyo cabdiraxmaan qaxiye ciise iyo maxamed maxamuud cusmaan oo ku magac dheer laambo iyo khayro ciise maxamed iyo xaawo cali siciid dhammaan reer maxamed cali cismaan iyo dhammaan reer siciid cali cismaan hooyo shukri siciid jaamac iyo hooyo dahabo axmed maxamuud iyo axmed cabdishakuur ismaaciil faahiye axmed siciid salaad faadmo yaasiin jaamac iyo caruurteeda waxaan filayaa inay tahay wariyaha v o a ee boosaaso aad baan kugu salaamaynaa maxamed siciid cumar axmed siciid qaloombi iyo dhammaan reer cabdulaahi saalax deer farxiya cabdi maxamed dawaakir dawaarik iyo cabdi abshir aboole iyo sumayo bare cumar iyo seygeeda maxamuud maraje maxamed cabdiqaadir faarax oo ku magac dheer maxamed jiine nuux cumar muuse iyo xuseen yoonis xasan iyo maxamed axmed xuseen oo ku magac dheer timo jilic maxamuud axmed umburyaako iyo doctor cabdulaahi siciid aw muuse iyo bashiir bicir faarax guutaale yaasiin ducaale saleebaan doctor cabdiqani siciid faarax iyo doctor axmed macalin ayaan le dhammaan reer siciid maxamed xaaji cabdi hooyo faadumo caynaan maxamed dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho u dirayaan mudane ismaaciil siciid cali iyo marwo fartuun ducaale saleebaan oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada boosaaso gabadhaas waxaa loo bixiyey muna ismaaciil siciid waxaan leenahay allaha ka dhigo tii dalkeeda diinteeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin aamiin waa tahay heesta ugu horreysaa haddii aan dhegeystayaashan usoo qabano ismaaciilow labadii isdoortee isku laab ahaadee kala laalmi waayee dani kala lugoysee midba gees u liitee liqi waayey oontee midka kale la'aantii ku leeleelay dunidee waa heestaan filaya ay khadradda hir ku luuqeynaysa eryadan oo aadka uga helo waxaa ka mid ah sida laba isjeceloo laydhsanaya laydhsanaya fiid fiidkii oo dabeyl yarna ay jirto dabeyl yarna ay jirto inta jawigii iyo cirkii iyo wixii laga sheekeeyo heestaa yar hadday halkaa kuugu baxayso ibraahino bal dhegeystayaashaan u sideyn geed hoostiisa
heestan waxay caan ku tahay ibraahim dhinaca aroosyada oo aroosyada weliba marka saa looga qaado rag iyo dumarba way qaadaan masraxa oo dhan baa sara ka ah dhinacii heesaa haddaynu ka nimaadno ibraahinow waraaqaha aynu mar kale dib u jalleecno waraaqda gacanteeda ku jirta ayaan markan soo qabanayaa waa aabe xaaji axmed raage iyo hooyo maryan maxamed cadoowe oo ku magac dheer maryan caddeey iyo eedo faadumo raage cabdi eedo xaliimo raage eedo batuulo raage eedo axado raage iyo eedo sacdiye maxamed luul xaaji axmed raage sulaymaan xaaji axmed raage iyo xaaskiisa faadmo cabdulaahi cabdulle zamzam xaaji axmed raage nimco xaaji axmed raage shariifo xaaji axmed raage maxamed amiin xaaji axmed raage zihaam xaaji axmed raage falis xaaji axmed raage cabdiraxmaan xaaji axmed raage cabdiwahaab xaaji axmed raage abuukar xaaji axmed raage cabduqaadir cali xaaji axmed sabriin cali xaaji axmed iyo sulaymaan cali xaaji axmed iyo ikraan cali xaaji axmed iyo axmed nuur cali xaaji axmed maryan muxyadiin gacal dhammaan reer raage aw cabdi oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo leeyihiin cali xaaji axmed raage oo ku magac dheer beene raage iyo khadiijo xasan cumar oo gabadh ugu dhalatay degmada shibis gaar ahaan xaafadda lootada maalintii sabtida oo ay taariikhdu ahayd baa layidhi bishan koob iyo tobnaad labiyo tobankeedii labada kun iyo lix iyo tobanka waa sabtidii hore saan filayo waxaana gabadhaas loo bixiyey zamzam cali xaaji axmed raage ducaduna waa xaggeena daandure ayaan samsamey sowiina waan ku leenahay noqotii dadkeeda iyo dalkeedaba anfacdaa ismaaciil dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray xuseen cabdiqaadir iyo cabdicasiis aadan cunaye iyo khadiir xuseen iyo nimcaan cadaani xuseen iyo khaalid axmed xirsi iyo khaalid xasan cabdulaahi iyo ridwaan juqraafi iyo jamaal cumar maxamed iyo axmed xuseen cabdi xato iyo mahad cabdi dhaamel iyo waxay yidhahdeen ayaan la guud iyo wihiib xuseen haaruun iyo ladiye maxamed aadan gabalos iyo waxay yidhaahdeen mubaariga cabdiraxmaan xudha iyo caadil guud hure iyo mawliid qorcin waxayna jecel yihiin dhammaantood dadkaas inay taaneed gaarsiiyaan cabdiwahaab daa'uud maaweel iyo zaynab bashiir macalin oo meherkood uu ka qabsamay hotel mansoor ee magaalada hargeysa oo ay leeyihiin guur qarqaba inudin horseed meherkaasi ayaan eebeda kaga baraynaa oo raaxo badan aamin ibraahimow inta aynaan u gelin dhinacii heesaa hal waraaq oo gacanteeda ku jirta oo aad loo soo qorxiyey oo hareeraha far waaweyn lagaga soo qoray haddaan soo qabto waa tahniyad aroos assalaamu calaykum baa lagu soo bilaaba calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu bahda v o e soomaaliga waan salaamaynaa ayaa layidhi gaar ahaan asxaabta barnaamijka salaamaha halkan ka soo jeedisa waxaa halkan tahniyad ka diraya farxad leh reer cabdi axmed iyo reer xuseen axmed iyo reer cabduqaadir ibraahim iyo reer muxyadiin axmed iyo asxaab kale oo kale ah salaad tifow aarka iyo xasan salaad xasan oo ku magac dheer xasan laki iyo ismaaciil saxafi iyo shukri cabdi axmed iyo sucdi cabdi axmed iyo sacdiye cabduqaadir cusmaan iyo ubax tifow xasan iyo fahmo muxyadiin axmed iyo macalin asad tifow iyo hodan muxyadiin axmed dadkaasi inta badan naanaysay leeyihiin tusaalahaan shukri oo kale waxay leedahay shamsulcayn sucdi oo kale waxay leedahay sucaado hibo iyo sacdi oo kale siman bay leedahay naanaysay dhammaan dadkan leeyihiin dhammaan dadkaas oo iyo in kale oo badan oo daafaha dunida ku kala sugan waxay hambalyo aroos oo farxad leh u kala dirayaan khadar xuseen axmed iyo maryamo cabduqaadir ibraahim oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan taariikhdu markay ahayd bishan koobi tobnaad siddeed iyo tobankoodii sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka isku waara noqda kuwii ubad khayr qaba kala hela aamiin aamiin dhinacii heesaa ibraahim aamin ayaan leenahay igu tiix jacayl igu tiixoo tan iyo cirib yah haye haye tin iyo cirib ilaa ayuu jacaylka igu tiixay miya meel iifayo ma leh maanta heesaha aad soo xushay jacayl un baadna dhex dabaalise waa ku sidee labadeennuba heesaynu soo xulle dheh talantaale baanu ahayn labadeennuba kiishka gacanta weynu gelinay ibraahimo xagga dambaa laga garanaya welibana waxaan aad ula yaabay heesaha waa isu soo dheel kuwaan soo qabtay kuwo la midaad soo qabatay marka heesta yurub kenya ay ku luuqayso ee igu tiix jacayl ayaynu dhegaystayaasha ibraahimo u soo qabanay
tix jacayl igu tix igu tix diniya idhigo caashaqu kashayga ku tiran layliyo tabtiiqayso toddobaatan iyo toban jeer ku tallaalan urkaygu igu noqoy igu noqoy midaan iga tegay layliyo tabtiiqayso toddobaatan iyo toban jeer ku tallaalan urkaygu igu noqoy igu noqoy midaan iga tegay adigaana igu toomo xiisaha naftayda qare adigana igu toomo xiisaha naftayda qare iga biitagtaagtiiso ii noqo dawiyo ii noqo dawo iyo daliil ii noqo adigana igu toomo xiisaha naftayda qare adigana igu toomo xiisaha naftayda qare iga biitagtaagtiiso ii noqo dawiyo ii noqo dawo iyo daliil ii noqo igu turug jacayl igu turug igu turug tumaatidu dookhiyo dareen igu tog
codkii macaana ee fanaanada yurub genyo iyo heestii igu tiix intaas haddaan kaga gudubno dhankii dhambaalada ismaaciil haddii aan dib ugu noqonno dhambaalkanna waxa uu ku bilowday waxaan salaamaynaa laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka ambaliyada iyo heesaha waannu idinka guddoonnay waxaan nahabiga yidhaahdeen hooyo xalimo waa suge habaryar aamino waa suge iyo abtigeedi waa suge iyo muuse xasan xuurshow xuseen axmed maxamuud iyo waxay yidhaahdeen muumin axmed maxamuud iyo xasan axmed maxamuud iyo cali bariise maxamuud iyo axmed daahir cusuble iyo cusmaan xasan maxamuud iyo muuse xasan maxamuud iyo ismaaciil faarax amiin iyo xuseen faarax amiin iyo waxay yidhaahdeen maryam faarax amiin iyo xaawo cabdi cumar iyo hooyo faadumo qalbane iyo faadumo xuseen cali faadumo qalanjo iyo maryan cali xasan iyo xakiimo hiraabe cadow iyo leyla cali maxamuud iyo raaxo cali maxamuud iyo axmed cali maxamuud iyo saleebaan maxamed dacar iyo cabdulaahi dacar iyo cilmiyo dacar dadkaasna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna taaniyad gaarsiinayaan faarax axmed maxamuud iyo waxay yidhaahdeen marwadiis sacdi faarax oo gabar ay ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan warta nabadda gabadhaasina waxaa loo bixi yidhaahdeen zakiyo faarax ducaduna waa xaggeena ismaaciil haye noqo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin aamiin ibraahimow haddaan dhankayga waraaqda gacanteeda ku jirtaan soo qabto waa tahniyad dhalasho oo farxad leh waxaana kala diraya cabdiladiif barow aadan oo loo yaqaano cabdiladiif geney arlaadi iyo xertiisa oo kale ah abshir aadan maxamed abshir dalmar cabdinaasir aadan wadani maxamed xuseen wariir cabdifataax maxamed walka beebe baa la yidhaahdaa iyo aadan maxamed sheekh oo kabtanka loo yaqaano cali daahir cali iyo cabdiraxmaan kaw iyo qaasim isaaq nuunay maxamuud kakoodow iyo mukhtaar xaaji ibraahim waa sida uu waraaqdu qoran tahay waxaan halkan tahniyad dhalasho uga darana ayaa layidhi boqorka iyo boqoradda maxamed ibraahim jiis iyo maryan ibraahim isaaq oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada dayniile wiilkaas waxaa loo bixiyey ibraahim maxamed ibraahim ducadana waa daadihiyaasha barnaamijka ayaa layidhi ibraahim baan dhankiisa u riixaya maxamed soo weynaawa noqokii dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkiiba anfacaa dhankii heesaa haddii aan dib ugu noqonno wadnahayga dhiigaa weydaaranaayo waxyaa jirkaygana ma waraabinaayo ee wakhtigii i dhaafiyo habeenkii wacnaaye i weydaartaan weli xasuusta xasuusta waa heestii ay ku luuqaynaysay fannaanadda sahra axmed jaamac iyo wasiise
waga tiirsadaye wadaxa kalgacalka lawsiisiku sida wageenka maanu u lamyeelin waga tiirsadaye wadaxa kalgacalka lawsiisiku wadnahayga dhiiga wa idaaranayo waxyaha jirkaygana ma waraabinaye wadnahayga dhiiga wa idaaranayo waxyaha jirkaygana ma waraabinaye
inaad meelo shishe oo durugsanaa tagtay marka waa la kala garanaya dhegaystayaashu aad bay ula kala socdaan maanta kuwaan soo xoriy lakiin waxaan garan waayey heesaha kuwa ayn u soo wadno iyo kuwaaynu soo qabanaba maanta waa haween cajiib marka maanta waxa weye dhinaca hablaha marar kala duwan baynu rag soo qaban jirre aad iyo aad maanta dhinaca hablaha hablo badan oo dhashayna waynu sheegnay barnaamijka dhexdiisa markaa maanta bay siri ibraahinow dhinacii hablaha inuu yar janjeersan saas ayay tahay waxaa dhambaalkan uu naga soo gaar haddii aan dhinacayna dhambaalada ku noqono ismaaciilow hooyo xaliimo cabdulle maxamed iyo cabdulaahi aadan guuleed iyo xaaskiisa sacadiye cabdi cilmi iyo carruurtooda iyo axmed aadan guuleed iyo maxamed aadan guuleed iyo xaajir aadan guuleed iyo salaad aadan guuleed iyo aamine aadan iyo waxa ay yidhaahdeen safiye aadan guuleed iyo nasrakin jacfar bashiir iyo kamas faarax iyo injineer borow iyo cabduqaadir ismaaciil iyo waxay yidhahdeen maxamed yaasiin dadkaasina waxay kala joogaan mandheera iyo doolow iyo gaarisa dhagaxley iyo wajeer waxayna tahaniyad jecel yihiin inay gaarsiiyaan islamarkaasina ay heestan la dhegeystaan maxamuud aadan guuleed iyo waxay yidhahdeen marwe firdowsa ibraahim axmed oo ku aqalgalay wajeer ibraahimow heesta xagga dambeynu mar hadday wajeer ku aqal galeen hees aroos aynu usoo qaban doonaa dabcan mar hadday iyana hees aroos soo codsadeen ama hees in loo soo qabto marka xagga dambe ayaynu heesta uga soo xuli doonaa waraaqda dhankayga gacanta ku jirta haddaan soo qabto waxa- waan idin salaamayna ayaa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a waan kaa qaadnay tahniyad dhalasho waxaa halkan ka kala diraya aliyaa layidhi dadka kale ah hooyo gacalo macow iyo hooyo suldaano weheliye khadra cabdulle iyo caruurteeda farxiyo cumar iyo caruurteeda nimco maxamed dirow farxiyo muumin weheliye farxiya maxamed geedi gacalo maxamed jimcaale shariif cabdi weheliye iyo caruurtiisa cabdulaahi muumin weheliye asad maxamuud weheliye maxamuud maxamed siyaad ayaan axmed siyaad maxamuud shan boqol iyo shukri weliba maxamuud weheliye iyo cabdulaahi macalin xasan dhammaan dadkaas oo kala jooga beledweyne moqokori tardo muqdisho jarmalka sweden waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan ayaa layidhi mahad cumar weheliye iyo nuuro oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd sideed iyo tobankii bishii koob iyo tobnaad laba kun iyo lix iyo toban waxaa loo bixiyey mahad cumar ducaduna waa xaggiina ayaa layidhi ibraahim mahad cumar waxaan ka baryaynaa inuu noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca dhankii heesaha dee dabcan mar haddii qoyskii hore ee kuwa aqalgalay een, wajeer ay hees aroos soo codsadeen hees aroos baan u saaraynaa heesta ay ku luuqayso fanaanada deeqa bilan ee u kaca arooska u kaca ibraahimow haddaynu intaas kaga nimaadno heesta u kaca arooska u kaca ee fanaanada deeqa bilan ay ku luuqaynaysay haatanna dhinacii waraaqa aan eegno waraaq ahaad u dheer oo magacyada aad loo soo tiro badiyey ayaa halkan gacanteeda ku jirta waxaan filayaa qaybta intii aan ka gaadho ayaan dhegeystayaasha u akhriyi doonaa fadlan haddii magacyadu saa u dhaadheer yihiin dhowr waraaqood xaniyadda u soo qaybiya si magacyada dadka loo wada sheegi karo waan idin salaanay ayaa layidhi bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka qaadnay waxaa layidhi waxaan halkan tahniyad dhalasho ka diraya annagoo kale ah reer waasuge nuur cali iyo weliba reer fiidow sabriye iyo reer muuse axmed cali maxamed waasuge oo ku magac dheer cali qote xaaskiisa iyo caruurtiisa salaad maxamed waasuge xaaskiisa iyo caruurtooda baa layidhi nuurto maxamed waasuge odageeda iyo caruurteeda ubax maxamed waasuge odageeda iyo caruurtooda aamino maxamed waasuge odageeda iyo caruurtooda adeer cismaan waasuge nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer faarax waasuge nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer baare waasuge nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa indhayar waasuge nuur odageeda iyo caruurteeda xuseen faarax waasuge xaaskiisa iyo caruurtooda xasan faarax waasuge xaaskiisa iyo caruurtooda cusmaan faarax waasuge iyo weliba reer waasuge shariif muumin waasuge axmed muumin waasuge cabdulaahi muumin waasuge axmed baare waasuge bishaar baare waasuge adeer xuseen cariifow nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkaas iyo dad aad u badan oo reer muuse axmed dadkaas oo kala jooga gobolka hiiraan sida magaalada beledweyne buulo burde tardho iyo weliba magaalada muqdisho iyo meelo kale waxay tahniyad dhalasho farxad leh ay u dirayaan iidow dhaaley iyo marwadiisa qaaliga ah raaxo muuse axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda jira maskiin wiilkaas waxaa loo bixiyey mahad iidow dhaaley waxaan leenahay mahad soo barbaar noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waayahay waxaa noo baaqaya cabdulle maxamuud siyaad cabdulle garbey iyo uulow maxamuud siyaad iyo waxay yidhaahdeen nuur maxamuud siyaad iyo shariir maxamuud siyaad iyo maxamed muuse siyaad maxamed gacmogaab iyo waxay yidhaahdeen bishaar muuse siyaad bishaar cagashaandhi iyo cali muuse siyaad doctor cali loo yaqaano iyo dahabo muuse siyaad muumino muuse siyaad iyo cadar muuse siyaad iyo carabo muuse siyaad iyo suuban muuse siyaad iyo nuurto muuse siyaad iyo waxay yidhahdeen muumin cumar siyaad muumin weytaar iyo maxamed cumar yuusuf dadkaasi dhammaantood waxay taaniyad farxadle u dirayaan cabdulaahi muuse siyaad sandheere iyo waxay yidhahdeen xamdi yuusuf maxamuud oo gabar ay ugu dhalatay degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana gabadhaasi loo bixiyey bay yidhaahdeen kuweyn sandheere ducaduna waa xaggeenna waxaan leenahay queen sandheere soo weynow noqo tii dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda haatanna ibraahimow gabagabadii barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa bal dhinacii heesaha markana aan kugu soo celiyo aawahee inankiin is arkoonnaye aawahee aragiisma iloobine awahe awahe waa faadumo qaasim waxaan la ooyaa aawadaa isma arkaynina ayaantan ii imow ii imow ii imow ibraahinow meesha wacdaraa ka dhacay heestaa ay ku luuqayso fanaanadda faadumo qaasim ayaa haatanna aan idiin soo gudbinaynaa weliba ismaaciilow markan heesta kaban baa lagu garaacaya waaw bal dhegeystayaasha haynala wadaaga
Thank you.
codkaas faadumo qaasim aawehe ibraahim hees aad u macaan wey weliba kabanka markii lagu sii tumay Dee si Ayay cod- ka sii macaatay tii ayay ka hore.
sii macaaneen. intaasna dhegaystayaal waxaa naga eeg barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadajirida kugu soo jeedinayay ibraahim xasan daandurey iyo ismaaciil xuseen farjar tan iyo intayn toddobaadka soo socda ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Afkayga waa uu amaa kaa wada afkayga waa uu amaa kaa wada amaantankaas amaale eednaye amaantankaas amaale eednaye adduunyo ii aakhiro axdigii oofiya afkayga waa uu amaa kaa wada amaantankaas
intaasna dhegaystayaal waxaa naga eeg barnaamijkii hambalyada iyo heesaha laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somalycom isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna wararkii ugu dambeeyey aan idiin guudmaro ugu yaraan labaatan qof ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen qarax gaadhi oo maanta ka dhacay bartamaha suuqa beerta ee degmada waaberi ee magaalada muqdisho qaraxan ayaa ka dhashay gaadhi walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo la dhigay halka laga galo suuqa oo ah suuq cidhiidhi badan oo lagu iibiyo khudaarta saraakiisha dowladda iyo goobjoogayaasha ayaa v o a u sheegay khasaaraha tirooyin kala duwan hase yeeshee qaar ka mid ah wariyaasha v o a oo halkaa tegey ayaa sheegay in ay indhahooda ku arkeen meyd ilaa labaatan qof ka badan sidoo kale qaar ka mid ah saraakiisha ammaanka oo ay v o a la hadashay ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen ninkii watay gaadhiga qarax oo loo tuhunsan yahay in uu gaadhigaas waday haatanna intaas waxaa naga eeg idaacaddayadii galabnimo waxaana si wada jira idinla socodsiinaya haaruun macruuf yaano ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheero dhinaca farsamada tan iyo intaynu toddobada kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo